asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenni murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aynu ku soo qaadan jirnay howlaha kala duwan ee nolosha qaybaheeda kala nooc nooca haddii ay tahay dhanka cibaadada haddii ay tahay dhanka iimaanka dhanka aaminsanaanta dhanka kalsoonida dhanka wax isku darsiga dhanka wax kala soocashada dhanka iswaaninta iyo qaybo kale oo fara badan intaba dhegaystayaal sida aad og tihiin markaynu ka hadlayna adduunka adduunku sidiisaba waxa uu leeyahay shuruuc samaawi ah ama shuruuc kor ka soo degay oo eebe dejiyey aan una baahnayn tafatir iyo wax kabedel iyo u codayn iyo baarlamaan geyn ee waxay keliya oo u baahan tahay in iyada sidii ilaahay u dejiyey loo guto kolkii iyada sidaa ilaahay u dejiyey loo guto ayaa guulaha ilaahay uu ku dhex aasay ama guulaha ilaahay uu inoo sheegay ee farada badan ee kuwo dambe iyo kuwo hore labada qayboodba leh ama kuwo fudud iyo kuwo culus labada qayboodba aas-aaska nolosha u ah waa nolosha dambe iyo midda hore ayaa waxay noqonhayaan kuwa siday ahayd u hirgalay waa marka adigu aad gudato sidii wax lagugu diray ee eebba yeelku yidhi markaad wax u yeesho amaaad wax u fuliso ama aad u raacdo adiga oon maaragtay macajilaysi iyo mardabaysi iyo dabragoyn ama maaragtay haddii ilahay kuusama ogol yahay docodocaysi iyo howlo kaloo noocaas adigoo aan gelin kolka aad hawsha iyadaa sidii ilaahay ugu talagalay aad u gudato ayay sidii laguu sheegay kuu fulaysaa sida kuu fulaysaay waa sidee haddii ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay qofka ilaahay ka baqa inuu dadka agtiisa xagga eebe midka ugu cabsida badani inuu ugu sharaf badan yahay haddii eebba idmahayo qofkii sidiisaba eebba ku xidhan inuusan dhibaato arkaynin oo wixii dhibaataha soo marana uu ku samrahayo wixii barwaaqe uu soo marana uu ku samrahayo labajeerada uu xamdiga keenahayo oo imaamkii iimaankii ayaaba sidaas ah marka waad ku samraysaa wixii dhibaha kusoo mara midda kale dee ilaahay wuu ku xafidhayaa haddii aad adigu mid ilaah ixafid leh tahay oo eebbe ku xidhan laakiin haddaadan weligaa ilaahayba baryin oo aadan ilaah ixafidba dhihin muxuu ilaahay xafidadaada ku falhayaa maba baridid oo maba tihid mid gacmaha u horsade sidoo kale baryo keliya ma ahee maba tihid mid wuxuu u diray fuliya maba tihid mid u soo jeeda dhanka eebe middaa iyadaa ayaana ah midda keenaysa dayaca farada badan ee ummadda muslimiinta ee maanta caalamka ku nool ee labada bilyan ka badan ku habsaday aan u dhaadhacna xubinteenna murtida maante haddii eebba idmahayo waxaa la yidhi nimanka tabliiqu waa niman socda oo badana howlo badan qabta marka niman tabliiqa ayaa haddii eebba idmahayo mid ka mid ah yaa wax sheegtay wuxuu sheegtay inay gaaja hayso oo u baahan yahay mid kaloo tabliiquu ku yidhi nin baahi xun baa hayso oo waxna ma hayi maaragtay waxbaa si aho adigu waxbaa si ah baahi baa hayso yidhi markaasuu yii orard baahi baa leh intaad baahi iyo waxaas lagama cawda intaad masaajidka tagto ood laba ragcadood tukato ood haddaad doonta afar ka dhigto oo haddaad doonta aad badsato ilaahay bari gaajada way ku dayin intaasuu ku yidhi si caadiga ugu sheegay ma ogtahay kaas markuu u sheegay kii waa tegey ee masaajidku galay ee afar ragcadood iyo shan ragcadood iyo aduu afar ragcadood oo deg deg ah ayuu soo tukaday shan ragcadood yaanan dhihin afar ragcadood oo deg dega ayuu tukaday oo dee aad garanayso nin gaajaysan oo yaad wax ka qaadaa iyaad wacdaa iyo maarata welwel ku jiro ee aan ahayn nin ilaahu baahida iga bixile intuu si saliya reeda u fadhiistay ninkii isaga ahaa marka waa soo baxay ninkii kale u yimi markaasuu waa soo tukaday waana gaajaysnahay waan soo tukaday waana gaajaysnahay markaasuu waxba iskama kaa bedelin si waxba iskama kaa bedelin warar naga tag buu ku yiri salaad rooti iyo sheeh ama adilah kuusoo ogolaya furin adduunka ka goyn weyde aakhira maxay taraysaa buu ku yidhi maxay ku taraysaa aakhiro macnaha meesha ku jira waxa weeye maba tihidba nin qushuucsan oo baahida haysata iyo rafaadka haysta inuu ilaahay ka qaada u tukaday ma tihid ee gelabgelab baad isaga tukatay maba tihidba salaadaaduba salaad qushuuc le maaha salaad xafidaad le maaha ee gaajada ku haysoon yaad maaragtay yaad yaad tidhi allayo gaajada una iga bixiyo qabqabqab baad ka siisay adoo gaardaymoonay war adoo ilaahay aaminsan ujeeddadu waxaa weeye adoo ilaahay aaminsan oo ku qanacsan oo baryahaya maxaad u tukan weyday maxaa salaadaada ka dhigay mid gelabgelaba maxay salaadaadu mid aad ku raaxaysato u noqon weyday marka aad tukanayso si niyada intaad ilaahay u barido ay xaaladdu saas isugu keeni waxaa halkaa laga hadlayaa doonaysaa inay cibaadadu ayna gelabgelab shaqo ku lahayna si niyada aad allabariga eebe ugu xidhnaataan mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi sabi saancada sabadkaaga lama baro sabi saancada sabadkaaga lama baro